bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka dagaallo aad u culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada baangaraafta oo kor ay ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaanka loo yaqaano daarunicma ee dhacda duleedka deegaanka alkowthar ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladan waxay isugu jireen dagaalo kafool kafool ah iyo sidoo kale kamaa-in mujaahidiinta ay u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana dagaaladaasi dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadkii ridada baangaraafta ee diyaaradaha maraykanku ay taageerayeen saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in tirada dhimashada hadda ay gaarayso sagaal iyo toban murtadiin ah oo kuwa baangaraafta ah dhaawacana uu cagacagaynayo saddex iyo labaatan sidoo kale dagaaladii maanta waxaa lagu gubay laba gaari oo nooca cabdibilaha ah oo ay saarnaayeen qoryo kuwaasu ay wateen maleeshiyaadka ridada baangaraafta waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato wixii soo kordha insha allahu tacaala waan idiin soo gudbin doonaa